injineer maxamed ibraahim xasan oo kumid ee howlwadeenada hay-adda bishaas ayaa weliba usa dhuluusaleeye ka wareejiyay hay-adda bishaas qaybtiya magaalada baydhabo ah kaasoo lanka edeega doona bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo deegaanada hooskoyow munaasabad shahaado sharaf leh ka gudoonsiyaa injineer maxamed ibraahim iyo weybaa ku qayb galay haana kumid ee madaxda hay-adda bishaas shaqaalo bishaas qaybtiyo magaalada baydhabo iyo weliba marti sharaf kale anka hore injineer maxamed ibraahim iyo injineer aadan oo kaalin kuqaaday wareejowka dhulka iyo si wadajare weliba yoon sheegana in bishaasuso dhulkunsi waana lanka edeega doona bulshada soomaaliyeed waajibka wayna ilalahay laa shubda cala waajib qofka wadashan uwa angooda yani waajib usu haysan inay isku gudiya ama qaadadin marka ilaahay subxaana watacaala way ku ogaan horta waajibka laganigi ilaahay inkaraysi san xusein dadka usu sheekayahay biniaadanka dareena leeyi lan walba sidii war in dareemo yakiiranta umadaana inay dhibaataysantay si dhan ogtay camar dhawa meel kastuusan ka dhibaataysana marka horta ilaahay dareenkii waran qoqobda la hayni geliya hal qofna waaman qoqoda kolo waybaa mujtamaca in iskaashado bilaan ii magalmale ummaduun kaalmi u baahanta lan walba walaagi awooda in ummaduunka dara dowlataado dowlad mahaynay iskuul haadoy waa kastaaday walaagii kuwa horkooya oo dadku waran qoqoda korta in qabay lawajhi ilaahayna qabay rooba ilaahay wejidaysan qabata sidii ustaad xuseen saydaay meel kale walakiinka xisaabiya xisaab kale meelakiinkalaas marka cidaa mahadsantiin
arrintu bishaas markii liiin sheegay runtii la dabqadi ruushii waqti saacad oo kale waa idugu tareeraya taaweele kuma adan ballanqaadka ada suubayni ana aan dhulka tabaraco lagu walaalkay sheegay usuuna ma ereen aniba keekii hada diyaariya kana la siiyay anina kawaafaq geeka melowna farxaddii dhulka usugahay inaysiina geeka shaacirkudhagatan ilaahayda shaacirku ii dukumentannaan soo badnay kawareejinay lakuun la kawareejiya bishaas dhinaga kale waliba munaasabada ku hadalena marti sharaftee ku qayb galay yoona hadho waayan dhulka injineer maxamed ibraahim use ku wareeji hay-adda bishaas injineer maxamed ibraahim adoo shaksiyan dhulkii yaboodi iyo injineer aadan oo runtii maaragna maaytuusa usiina kaalin mugle intuusa hata waktigun gaaban usaataniila roogi oo safarku kooyan in maaragna soddon san kaqobada kor kaqobadi maaragna muddo koobano bil ku yar kaqobadi runtii lamadiinba waysan lena mahadsantiin mahadsantiin mahadsantiin runtiina maaragna quluubtayna intii una noolnana maaragna siin ku xusaana hoo una dhimanoona owlaadayno in dardaaramaana walaysan deegaanadan ku qobateen insha allah ma in dardaarame iyo ummato kale oo roogda wadamada daafo caalamka reer koonfur galbeed maynka baaqee ini bishacas ilgaar ee kafiiriya anta awoode maylarais iyo hayta wal oo maylarais iyo aan ogayn iyo maylarais ka hoos noola dad maamooyin ee ka hoos noola dad ciyaal oo maylarais oo yaryaro duruufaysan oo maylarais la kahay arday yaro maylarais oo ku deeran in meel kale ka bahan wal barasho iyo wal ka barahay ee sanadkii intaas dufcadoodaha saarahayta inka dambeynta xuseen daahir xiriiriyaha bishacas iyo waliba usa mahadnagu soo anjeediyey maxamed ibraahim oo usa dhulka wareejiyey bishaas usoona ballanqaaday in si fayla hay-adda bishaas yeenka adeega doonta guud ahaan bulshada soomaaliyeed mahadnaqeena ma hadnaqin dadkuun walaaladeen dadkuun isxilqaamay iyo mahadnaq kala oo intaas bukmin ujeediye weli lahaa jazaakum allahu khayra injineerka wal ibadseelaki wala buqowdo ajarsian dareera ma fahmahayn dadka sadaqa jaariye ee loo qodi mahayna maka jara dhulka umadalaka deegaw because walika jareetaas gurugow adadhiste bartanka talagal iyo fadaasad ku sadaqa jaariye ku miday marka insha allah ilaahay khayrsi hay-adda bishaasi weliba yeetaa hay-ad in muddee ku shaqeeya si guud ahaan gobolada dalka iyo-oona bulshada soomaaliyeed ku caawiyaasa adeegyada caafimaadka iyo baradowka ilmaga caafimaadka